أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada qodobada barnaamijka faafureebka wararka caawa aan idiinkugu heno inshaa allah xukuumadda ridada ee maali oo ku dhawaaqday in wasiirkeedii difaac lagu dilay weeraro istishaadi iyo cagmarin ah oo mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen magaalada bomaako ee caasimadda waddankaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan golaha wasiirada ee sahyuuniyadda oo cod aqlabiyad leh ku meelmariyey safiirka cusub ee ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu dhowaan u soo magacaabay maamulka shahaadalo dirarka ah ee somalilan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo ceelbiyood u qoday deegaan dadkiisu ay ka dhinteen in ka badan konton carruur ah oo geeridooda loo sababaynayo cabbidda biyaha webiga oo wasakhaysan iyo dadka deegaanka oo soo dhoweeyey ceelbiyoodkaasi qodobada kale waxaa ka mid a kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya oo baahiyey muuqaalkii saddexaad ee lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta iyo deeq raashiin ah oo la gaarsiiyey deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe barnaamijka faafureebka wararka sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa warbixinno ciwaankoodu uu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay sheekooyin iyo dhacdooyin xiise leh oo ay warbixinadani xambaarsan yihiin qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faahfaahsan xukuumadda ridada ee maali ayaa ku dhawaaqday in wasiirkeedii difaaca lagu dilay weeraro istishaadi iyo cagmarin isugu jira oo mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen magaalada bomaako ee caasimadda waddankaasi haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maali oo xaqiijisay in la dilay wasiirkeeda difaaca iyo weeraro hor leh oo maanta dhacay kadib weerarkii safka ballaaran ku socday ee ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo dhaqdhaqaaqa azawaadka sabtidii shalay ay ku ekeeyeen magaalooyinka ugu muhiimsan maali oo ay ugu horeyso magaala madaxda bomaako ay soo baxayaan warar xaqiijinaya dilka wasiirka gaashaandhigga maali halkaa sidoo kale ay maanta dhaceen weeraro hor leh oo lagu ekeeyey talisyo ciidan oo ay leeyihiin ciidanka ridada maali wakaalada wararka ee faransiiska ayaa sheegtay in weeraradii ka dhacay bomaako iyo nawaaxigeeda lagu dilay wasiirka difaaca maali genaraal sadio kamara sida ay xaqiijiyeen qoyska generaalkaasi mid ka mid ah qoyskiisa ayaa xaqiijiyey in weerarka lagu dilay wasiirkii dagaalka ee maali uu ka dhacay kati oo u dhow bomaako oo ah caasimada dalka maali sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maali ayaa xaqiijiyey dilka mas-uulkan waxaan weynay shaqsi muhiim ah kaasi oo ah wasiirka difaaca waxaa sidaas laga soo xigtay ilwareed ka tirsan xukuumadda maali dhanka kale weeraro culus ayaa maanta laga soo calaamadiyey magaalada kaati oo talis u ah milatariga afgembiga ku qabsaday talada dalka maali goobjoogayaal ku sugan kaati ayaa warbaahinta caalamiga ah u xaqiijiyey iskudhacyada hubaysan ee u dhexeeya ciidanka mujaahidiinta iyo xoogaga asawaadka oo dhinaca ah iyo maleeshiyaadka riddada maali ee maanta dib uga qarxay kaati oo ah magaalo u dhow bamako dhanka kale ciidanka murtasaqada ruushka ayaa maanta isaga baxay magaalada kidaal oo ka mid ah goobaha sabtidii shalay laga xoreeyey milatariga dalka maali war ka soo baxay xoogaga asawaadka ayaana lagu sheegay inay heshiis ku baxeen ciidanka uu ku adeegto ruushka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa yahuudda oo si rasmi ah u ansixisay safiirka cusub ee loo magacaabay somalilan golaha wasiirada ee maamulka yahuudda ee uu hogaamiyo benyamin netanyahu ayaa si rasmi ah u ansixiyey magacaabidda safiirkii ugu horreeyey ee sahaynada u qaabilsanaan doona maamulka shaadaladirarka somalilan sidaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kayaanka yahuudda mikhaal lotem oo xilo duulimaasiyadeed horey usoo qabtay ayaa loo magacaabay safiir aan deganayn oo sahaynada u matali doona somalilan safiirka cusub ee la magacaabay waa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo saaxiibtinimada iyo iskaashiga ka dhexeeya israa'il iyo somalilan ayaa lagu yidhi qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda yuhuudda soo dhigtay barteeda facebook isla kulanka golaha wasiirada ayaa la sheegay in sidoo kale lagu ansixiyey safiirka yuhuudda u fadhihi doonaa singabuur taasi oo qayb ka ah qorshe diblomaasiyadeed oo lagu ballaarinayo xiriirka sahayanada iyo qaaradaha aasiya iyo afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa deni oo qorsheynaya in uu booqdo magaalo ay shalay ka dhaceen dibadbaxyo isaga ka dhana siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka isugu yeera puntland ayaa saacadaha soo socda ku wajahan magaalada baran ee gobolka sanaag iyadoona lagu soo waramayo in wufuud hordhac u ah siciid deni ay maanta gaareen magaaladaasi booqashada la filayo ee deni ayaa imaanayso xilli ay maalinimadii shalay ka dhaceen magaalada baran dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu cadaalad helo nabadoon sanadkii hore lagu dilay duqeyn oo maraykanku ka fuliyey gobolkaasi qoyska uu ka dhashay nabadoonkaasi ayaana weli ku adkaysanaya in uu saciid deni fududeeyey weerarkaasi ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka waxaana shalay magaalada baran ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeday in uu deni yimaado magaaladaasi balse ciidamada maamulka la baxay puntland ayaa rasaas noolnool u adeegsaday dadkii shalay dibadbaxyada ka dhigayay gudaha magaalada baran iyadoona warar aan la xaqiijinin ay sheegayaan in xabsiga la dhigay qaar ka mid ah banaanbaxayaasha halka kuwo kalena ay naftooda goobta kala baxsadeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ka fuliyeen degmada janaale ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyada murtadiinta ee xaafadda towfiiq ee gudaha magaalada baydhaba xubintiina cabdiwahaab caawo waa inagaynta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ceelbiyood u qoday deegaan dadkiisu ay ka dhinteen in ka badan konton carruur ah oo geeridooda loo sababaynayo cabbidda biyaha webiga oo wasakhaysan wilaayada jubbada hoose ayaa ku guulaysatay in ceelbiyood ay ka hirgeliso deegaanka kamtiirey ee duleedka degmada kamsuma kadib markii uu halkaasi ka dilaacay cudur dabargoynaya caruurta yaryar kaas oo ka dhashay biyaha webiga oo aan nadiif ahayn bulshada deegaanka kamtiirey ayaa si weyn u soo dhoweeyey ceelbiyoodka laga qoday tuuladooda xilli bilihii ugu dambeeyey ay ka dhinteen lixdan iyo laba carruur ah oo xanuunno ka qaaday cabista biyaha webiga jubba qaar ka mid ah duqowda tuulada kamtiirey oo aan kula kulmay munaasabadii ceelbiyoodkaasi xarigga looga jarayey ayaa soo dhoweeyey ceelka ay u qoday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose walaalayaalow mayna ninqodi ceel ceelna ninqodi ayna ninqodi walaayada degmada kamsuuma gobolka jubbada hoose ceelkana may ninku kooyi sababta ilmoogano may dhammaayi biyoogi webigi dhaloogano biyoogi webigi dhammaayi biyo midowkan dhammoyna dhalo ki walba may nagadi ki uurki kudhuuriyow ki hilmiso ki dhiyaaso ki jadee'o ki dhiyaaso dhalo si nagadeena inta ay lanisadiri qolo taqaatir ee lanisadiri taqaatirta may insheegni nima yahow miyahaa inu dhaloogano biyoogan webigi ka dhammaadoyna walaayada may ninka deersiyaasana cod unmay unbaahaynaa ceel ceelkana mayna unku baahaynaa biyowebigan haddii sharoobo lakisasiyo biyowebigan dhoob ee ka qasoyte biyowebi sharoobo ka qasi inaanka siitima inaanka adi gacanta maka dilni biyogas unje ceelkan un dalbini walaayadi nin qodi walaayadi kumahasinta kheyr allah siiyo khaasatan degmada kamsuuma gobolka jubbada hoose walaayada may la dhahay sheekha kale gobolka haasidaay sheekh abuyonis hanugna arago fadaay sheekh abuyonis kumahasinya intiba walaayada roogta eed iyo eedunka mahasina bilaamogano waanu ceelka roogina hadiba arooridogoyna salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo ah cabdi caaji faayi bilaal oo degan tuulada kamtiiray degan waxaan ka codsanay walaayada islaamiga gobolka degmada kabsuuma iyo gobolka jubbada hoose ee kabsuuma waxaan ka codsanay ceelka markaan ka codsanayna walaayada waa inoo ballanqaaday ceelka nisiti marka nisiti biyo iyo maasha allah waay walla halkare ma ahan haddana may walaayada kumaasintaa kheyr allah siiyo walaayada gobolka waayahay bal dhibaatadii ah ka soo marteen ceelkan inta idin helin iyo caruur badan inay idinkaga dhammaadeen cabista biyaha webiga bal ka warran lixdan iyo qoof xabaal oo ilmaha ceelka biyoa webiga oo wasaqdiisa qofka waa xanuunsanaya sharabada waxaa lagu qasaa biyoa webiga cunuga calooshuu boodaayo waa tegayba marka walaayada waxaan ka codsanay ceelkaasaan ka codsanay dad badan ayaa biyaha webiga caba haddana geeri badan iyo dhimasho badan oo sida hadda aad sheegaysaan ma soo sheegaan maxay tahay waxa kamtiirey u gaarka ahayd oo biyaha wasakhda ay u cabayeen oo aad u sheegaysaan in caruurta ay dhammaadeen biyaha wasakhda waxaan cabay meel kale aan u raadsano biyo nadiif ah ma lahayn ee lacaan aan ahayse webigana waa ku yaryahay biyo haddana wasakh waay ha intaas na gaarsiisay macnaha waxaad joogteen meel uu webigu ka soo yaraanayo biyihiisa ha meel webiga ka soo yaraanayo oo cayayaan iyo wax dana biyaha ku jiraan kaasa macnaha hataa nusaac intii lasoo daro nusaaca la dejinayo hadda ha qaboobo ma qabooba marka jeermiskaasa cilmahan dhexgaleen ceelkan hadda laydin dhisay ka waran cabistiisa iyo dhadhankiisa iyo caafimaadkiisa intaba heer sare waxa la heli kara ma aha walaayada kheyr allaha siiyo waa ku mahadsantihiin eebey macnaha kheyr allahna siiyo ilmo ariiri mayninkooy ilmo farmashiya la behe daaba laside daabada lasheeno biyo laka qasawba mayaaloba biyoba manhaynoba biyo mayninka mari macnaa eel biyoyka qasoyna maynagadi biyo dhoob ayaa wasaqaya inaankana kin hanuunsan hadi koyto ilaa ada koyto suga hadi dhato qalbigaba diidooba may suubiyaana ina oo biyo oo webigo ina anqasna usuga wasagaysinya inaanka hadi la siiyo mayli caafimaadku sugoyna ina uso oo kisii ka hole oo ila uso oo kidhimidoo deero hadda walaayada ko'osini walaayada eela nin qodi maasha allah eelkanana ilaahay nin toosii hadda walaayada kumahadsinta hee maasha allah magacaygu waxaa waay cumar cusmaan mugaanka tuulada aan deganahayna waxaa waay kamatiirey maasha allah wax badan xanuun ayaana maray dhimashona wax badan baana soo martay xanu soo maraana waxaynu nagu soo mareen biyolacaan darteeda biyihii waxaa dhaceen marka haddii adiga aad cabtid inuu isaga kaa qabto caloosha jadeeca iyo riigley wax la dhahay iyo cudur badan inuu keeno codsi waxaan u geysanay wilaayada kamsuuma markan codsi aan u geysanay iyaga waa imaadeen takhaatiran oo soo direen takhaatiirta markay imaadeen biyihii marka iyaga ay arkeen meedadkii meesha ku dhaceen dhibkii meesha ku dhacay markay arkeen waxaan codsi aan ku geysanay inaa ceelna noo qodo ceelkii waa naloo qoday alxamdulilah wilaayada degmada kamsuuma kheyr allah siiyo ilaaha ugu mahad celinaynaa eegaan u mahad celinaynaa ceelkii waa naloo sameeyey ceelkana hadda waa macaan yahay aad iyo aad ayuu u macaan yahay alxamdulilah ilaahay mahadiisa su-aashaan ku weydiinaya waxaa waaye dad badanaa sheegay in meeshaan caruur ay uga dhinteen biyo wasakhaysan oo ay cabbeen darteed inkastoo wakhtigooda uu galay bal adiga ka shakhsi ahaan adiga wax caruura ma kaa dhintay mise ehelkaaga ma ka dhinteen ehelkayga ayaa ka dhintay anigana wax badan ayaa i gaaray ilaa iyo shan caruur ayaa igaaga xanuunsatay ilaan meeshana waxay ku dhacday biyihii waxay dhici karaan in la karkariyo ma ogiya si kale in lagu cabi kareenba weliba wasaqooda saa jeermiska u ku dhashay iyo saa yihiinba marka alxamdulilah laakiinse ehladayda badan ayaa cayaal ugu dhimitay tuuladana waxay ka dhimitay ilaa lixdan iyo wax ka sii badan caruur ah anigoo magacayga ah xasan xuseen yuusuf loo yaqaana sanmobel waxaan ku dhashay tuulada kamatiirey soddon iyo siddeed sanaan ku jiraa intaas tuuladaan joogaa meel umaana aadin jasaaka allaahu kheyr kulaayada kheyr allah ha siiyo hadda bilaa thaman bilaash lacag la'aan ayaa ceel nagu qoday ceelkaas sababta keentayna waxaa waaye webiga markuu jilaal la gaaro webiga waa kala gocayaa wuxuu keenayaa xumbo iyo wasaq iyo bilaayuu keenayaa biyihii waa bedelmayaan markuu soo buxsamo xilli sana la gaarana dhoob iyo wasaq iyo dhoobkiisu wuu kacayaa ilaa kan in aad ku darto la karkariyo oo la dejiyo dhibaatadaasana gaarta walaayadan ka codsanay ka hore intaanan ka codsanin dhowr ceeraa laga qoda tuulada biyaha fatahaadkay mareen weyn dhannaanay noqdeen walaayadan u tagnay dhibaatadan u sheegnay walaayada dhibaatadan markaan u sheegnay walaayada bay soo dirtay wafdi baa noo soo dirtay waa la baare tuuladii ceel waa laga waayey dhowr iyo toban ceela laga qoda waa laga waayey meel tuulo hore nawadii wasiyaad bare u ahayd tuulo biyo mayaan oo macaan lagu helay baa meesha nagu qoday ceelkii walaayada waxay ka warbixisay bilaash bilaa thaman quus lacag laga qaadi karo ma jirto dadkii abaarta saameeyeen baad ku jirtaan biyahaas ilaahay macaan ha idinka dhigo bayna dhahda walaayada waynoo qoday intii juhdigii iyo dadaalkii walaayada ay ku jirtay ceelka cudur baa nugu dilaacay cudurkii caruurta lixdan iyo labaa naga dhinteen lixdan iyo labadaas ilaahay baa horta waqtigooda soo dhameeyey laakiin wuxuu sabab u ahaa qaar biyaha webiguu sabab dhibka jadeecada sanisaamayti aniga oo cabdi xaaji fay bilaal ah waxaa iga dhimatay laba caruur oo la karayaayo xaawo iyo maxamed xasan aiga dhinteen waxay kala jireen mid wuxuu jiray afar sana midna saddex sano ay jireen aafadaasaa nagu dhacday igu dhacday qaas ahaan aniga cabdi xaaji fay bilaal ah asalaamu calaykum adiga meeqa caruura kaa dhimanta ana habadaa iga dhinta nuur ibraahim hilowle waaye meeqa jiru ahaa unugo saddex jira ahay jadeeca walla dhahaw ma kas jirne unu sannadan sanisaamiti ulaasa nisaarti shareentay ma ahayna bedadka dhan ahay bedadka ulaasa kidhii ulaasa kidhii ulaasa raay ma aha inaan kasto la dhaabo dayoyne bilaan inaan ja'alan ooyasen ooyasa been bilaanta heedan qosholle shaanti inaanja dhimidi inaan inaan meeliki dhimidi nin ninka ka farahsinya le maay dhibkiisu haaya ba dhib yari ama inaanka ulaas saarinya maka qaad karo daabana man yaryo magal maan waxnu sar cunugaag tusaale ahaan ee unugay ani unugayda saddex beri bas bas maalin kasta xad waa dhintay haa maalin saddexaad waa dhintaa jazaakalla haye adigana cunug inuu kaa dhintaa noo sheegtay cunugaaga dhintay ma wiilbaa ma gabarhbaa cunugii iga dhinta gabar waay lix jir waay cudurka oo biyaha webiga sababtiisa afar cunug aa iga xanuunsadeen saddex ilaahay bogsoyey halna waa ku dhintay saddex maalmood kadib cudurka markuu ku dhacay saddex maalmood kadib waa iga dhimatay lix jirna bayna ahayd waana gawar ilaahay baa ku maxadsan shafeecadeeda ilaahay naguma xarimo maalinta qiyaamo qof kalena wuxuu ii sheegay saddex maalin inuu cunuga ka xanuunsanaa marka celcelis cunuga markuu xanuunsado saddex maalin unbuu xanuunka hanayaa saddex maalin kadib haddee tiisa gashu dhimanaya cunuga wixii lixdan iyo labadan oo xanuunsaday kulli kii ugu badan ugu badan waa saddex maalin afar maalin waay intii kaleba uu ku galayaa kii ku bogsoona waa ku bogsoonaa afar maalin kadib kii ku kaca waa ku kacayaa kii kalena wuu ku galayaa afar maalin kadib haye waxaan la joognaa qof kaloo laga dhintay bal magacaaga iyo waxaa noo soo koobtaa cunuga kaa dhintay da'diisa wiil iyo gabar wuxuu ahaa magacayda abdi cabdulaahi abdi cusmaan abdi shan saddex wiilo afar wiilood iyo hal gawaraad iga hanuunsadeen kow afar wiil iyo hal gabar iyo hal gabar kow hal wiil la yidhaahdo shacab abdi cabdulaahi la yidhaahdaa iga dhintay aa kaa dhintay gabartii kale waxaa la yidhaahdaa haaba cabdi cabdulaahi baa la yidhaahdaa kuwii kale waa ku caafimaadeen adiga kuwii kale kuwii kale saddexdii kale waa iga caafimaadeen alxamdulilah waa ii noolyihin waa ii joogaan laakiin halaa kaa dhintay halaa iga dhintay lawa iga dhintay Laba ka- hal gabar iyo hal wiilaa iga dhintay wiilaa kaa dhintay marka xanuunkooda meeqa maalin uu xanuunka hayay qaabkee loo hayay markii hore gabadhaa xanuunsatay gabadha iyagoo xanuunsana wiilka xanuunsaday wiilka saddex maalin markaa la haayay maalintii afaraad waa dhintay kadib gabadha haddana waxaa wada toddoba maalina la haayay maalin sideedaadna waa dhimatay sababta ugu weyn marka biyaha webiga Sababta oo ugu wasakhda leh ay cabeen ayaad eersanaysaan Ha- sababta ugu weyn waxaa waaya biyaha webiga oo wasakta leh ayaa macnaha tabanayno dhibkaas haddaba anaga dadwebeenka ah dhibka noo geystay oo intii eelihii oo aan noo qodin waxaa tahay marka hirgib iyo waxaasaa noo keenay malaariyadii dadwebeenka eh, afka jiis wax kasta dhibaato kasta waa noo geystay marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin marka hadda aadba tacsiyaha fada badanaa naga dhacday markaad ugu yartay sidii wadaadka kuu sheega way dhexdaan ma ku yaro lixdan iyo laba qof aa la ii sheegay.
lixdan iyo laba qof waaye bakasino caruur waaye caruur waaye lixdan iyo laba caruur waaye marka sidaas waaye mid saddex ka dhimatay mid afara ka dhimatay mid shana ka dhimatay waa jira sheekhu soo dhow adigna waxaad noo sheegtay in caruur ay kaa dhinteen maxaa kaa dhintay wiilal iyo gabar imise caruur waa laba caruur alxamdulilah laba caruura iga dhimatay Een, caruurta gabadhii ay iga dhimatay oo saddex jir ah xaawa ismaaciil shariif baa la yidhaahdaa kii kalena waa cabdishakuur ismaaciil shariif asagana waa saddex sana ila saddex i baray kala jireen waa laba bax aan kala dhalay marka labadaasna waa sababtii waa cudurkan hadda oo weliba jadeecada ah. unugii weliba imtixaamka waxaa ah unugu markuu jadeecadu ku kaco oo sharoobooyin iyo waxba u soo qaado kadibna sharoobooyin waxa lagu darayo waa biyaha webiga keli markii biyaha webi ay ku darto kadib unugu waxaa keenaya si qalal oo kale laba maalin saddex maalin unugu waaba dhiminaba waa aniga hadda oo waaliga tuulada ah lixdan maalimood wax ka yar laba bilood wax ka yar waxaa laga dugay labaatan iyo laba caruur baa laga casay oo tuulada ah oo anaga labadeeda ay ku jiraan oo labaatan kalena oo qaraabadii oo aniga mas-uulka aan ka ahay marka alxamdulilah laakiinse intii hadda eelkan uu wilaayada noo qoday oo muxaafada aan gaarsanay elo gobolka aan gaarsanay alxamdulilah tirada Waa- guud laakiin lixdan iyo labo ayaa laisku waafaqay inay lixdan iyo laba waaye tiradu guud oy ka dhimatay waxa hadda xanuunsan weliba wax hadda il ay ku soo riday oo weliba tuulada ku jiro waa jiraan oo hadda oo weliba garaaba ah unug yar yar oo garaaba ah kuwaasaan u malaynayno أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaalkii saddexaad ee lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkan uu soo bandhigayaa deeq raashiin ah oo la gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe haddaba ku soo dhowaada muuqaalkan aan maqalka idinkugu bedelnay
bismillaah alxamdulilah ilaa mahadna iskale waxaan ka imid aniga degmada maxadeey gaar ahaan tuulada hurwey waxaan joogay hadda eh, daarusalaam walaayada maxadale ilaahaa ku mahadle maanta waxay noogu bishaaraysay eh, walaayada alxarakada al-shabaab waxay noogu bishaaraysay kheyr alla siiyo waxay noogu bishaaraysay anayna siiso eh, niic sokore niic bur'e niic bariise aag siriir eh waxaan u duceyhaynay guddiga abaaraha maanta ilaahay waxuu gacantooda soo geli oo na siiyey ilaahay waxaan ugu duceynaa xarakada al-shabaab intay ku soo jeedo oo muslimiinta ku soo jeedo oo dhibayso aan ilaahay ka dhacsado cadowgoodana agta ka hoosgeliyo aan ilaahay ka baryeynay ilaahay aan ka tugayna ilaahay waxaan ka tugnana waa meydayno guddiga abaaraha gurmudka aana waxna soo gaarsiiyey ilaahay waa noogu kaalmeey wixii waa qaadanay waa helnay ilaahay muslimiinta kor inuu ilaahay ka dhigo iyagana muraadko ilaahay sahlo intaasaan ugu ducaynaynaa ilaahay maat gacantooda wax khayrka wadaa soo geliyo adiguna allah ka qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu magacayga daahir buuxaay khayrka oo saddexaad aas yahay ka socda degmada jowey shabeellaha dhex ee daarasalaam jooga walaayada islaamka waxay nagu taha kushi aaf firiis aaf sokor ah aaf buur ah laba caawa saliid ah walaayada kor allah keeda guddiga abaaraha
bismillahi raxmaan raxiim magacayda waa muuse nuur umar waxaan joognaa daarsalaan waxaan ka xisaabnahay degmada gamboole walaayada islaamiga abaaraha dhacday waa nagu taageerti ilaah waa guroonyahaye haaf bariis ah haaf sokor ah haaf saliid ah haaf bur ah khayr allah siiyee cadowna allah ka qabto ilaah waa guroonyahaye kor allah u qaado
oo ka tirsan degmada maarka rabo dadka deegaanka degmada maarka rabo ah waxaan ku fadhinaa oon haysanaa berigo ilaahay maarata noo sahlay guddiga gurmadka abaaraha ee xaraka rushaaba mujaahidiina ay noo keeneen bur iyo bariis iyo sokor alxamdulilah khayr allah siiyo ha guulaystaan gaaladana alla jibsho muslimiintana kor allah ka dhigo waxaan uma adeelinaynaa walaayada islaamiga kor allah ka dhig kala dhinna allah ka yaab kala yaabo wixii cadowga orna allah jirta midda kale annagu waxaan nahay reer miirtaqo degmada miirtaqo ayaan joognaa lix iyo toban sano ayaan gees seexanayey walaayadu hadday timid idinka bacdiyana aqalkeegaan jirta horta taas ilaaha ku mahadceleynaa walaayadana ciidana mataqaanaa madaxeena allah raajiyo midda kale ninkii muslimba waan waaxa ninka manaafaqana hadda alla kuu diidahe waaba manaafaq dadka masaakiinta oo hadda alla kuu diidan tabarrucadda u baahan oo abaara iyo mataqaanaa dhibaatooyin badan la kulmeen nabiriga hadda alla kuu diidan wax badan oo mataqaanaa farax leh ayaa lasoo hordhigay midda kale anoo sii raacinaya muslimiinta niman cabsadana ma ahan niman muslimka ciilana ma ahan niman cadowa jebiyana waa yihin marka gaalada allah qabto intii islaamka hoggeysanaysa allah qabto madax horena kon allah ka dhigo inta hore waa ka rajaroonnahay madax hore allah raajiyo midda kale cadowga hore allah qabto samajaclooda hore allah dhowro cadowga hore cadowga hore cagta ka hoos mataqaanaa hadda alla ku dilo cadowga hore salo tutuma sadiiba la afduuba wabasali ku dhacday xamir xeeb ku badan habley geel ku joogsaday hal jaba hal juucay allah ka dhigo qalbiga hore argaagax indha hore aan roobi dinka hore mataqaanaa indha hore caaro qalbiga hore argaagax dinka hore roobi kor allah ka dhigo walaalo kor allah ka dhigo cadowga hore allah qabto intana dhibaysa diinka soo joogto gaaladan allah qabto
أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka habeenada soo socda insha allahu tacaala barnaamijka faafareebka waxaan kusoo gudbin doonaa warbixinno ciwaankooda uu yahay taxanihii soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waxaana warbixinadan ku hoos duugan sheekooyin iyo dhacdooyin aad u xiiso badan waxaa deegaanadaasi kol hore booqday islamarkaasina warbixinadan taxanaha ah inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani soo afjaridda al-shabaab mise jiritaanka jinsiyad soomaaliyeed oo muslim ah qaybta koowaad ee warbixinadan taxanaha ah waxaynu kusoo qaadan doonaa degmooyinka iyo deegaanada dhaca wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo kadib duulaankii maraykanka iyo xulafadiisa ay kusoo qaadeen wilaayaadkan gabood falladii ay ka geysteen iyo ugu dambeyntii waa sidee xaalka wilaayaadkan anigoo ah cabdulqaadir maxamed wariye ka tirsan warbaahinta jihaadiga ah ee al andalus ayaan kasoo kictimay xarunta dhexe ee warbaahinteena wuxuu safarkayga ujeedkiisu ahaa soo ogaanshiyaha xaqiiqda rasmiga ah ee duulaankii cadowtooyo ee uu maraykanka iyo xulufadiisa ay ku soo qaadeen wilaayaadka afarta ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyo dagaaladaas oo dad badan ay ku ogaadeen nacaybka diineed ee saliibiyiinta maraykanka iyo xulufadiisa ay u qabaan bulsho weynta muslimka ah ee soomaaliyeed haddaba dhegaystow ma isweydiisay su-aalahan soo socda ma la dagaalan al-shabaab mise jiritaanka jinsiyad soomaaliyeed oo muslim ah oo u xukun tagta kitaabka allah subxaanahu wa tacaala
waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan xasan sheekh iyo waxaa la socona waxaan leenahay dhaarta aad dhaarateen anoo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso
sida cadowguba sheegtay marar badan wuxuu boor ka soo dhigtay ciribtirka mujaahidiinta bariga afrika ee al-shabaab si loo wiiqo awoodooda meeshana looga saaro isku xukunka shareecada islaamka ee mujaahidiintu ka hirgeliyeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya balse duulaankan oo u cadaaday ummadda muslimiinta wuxuu la soo baxay weji ka duwan midka boorka looga dhigayay ee lagu soo xardhay halkudhigyada diimeed ee lagu doonayay in bulshada lagu necbaysiiyo iyaga iyo halgamaayaashooda wiilashooda ee mujaahidiinta ah marka xaalka intaas uu marayo dhegaysto waxaad u baahan tahay in aad ogaato su-aalahan haddii maamulka riddada uu sheeganayo inuu yahay dowlad dowlad matii dadkeeda dishaa dadnimo xumo iyo dulli u horseedaa mise waa mid u diirnaxda oo u damqata dadkeeda waaba dowlade siday sheeganayaan maxay kaabayaasha nololeed ee ummaddu leedahay ay u beegsadeen iyo dadkoodii ku dhaqnaa intuba aan dhanka kale kaa siiyo aragti kale maxay mujaahidiinta ummadooda u hayaan ee lagu beegsanayaa maxayse kooxda xasan garguurta iyo xulufadooda kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh la doonayaan dadkeenna jawaabahaas iyo faahfaahinno aad wax badan ku ogaato ku dhagayso warbixinnadan aniga oo ka bilaabaya degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan warbixintan waxaynu ku soo qaadan doonaa insha allah dad badan oo siyaabo gaargaar ah oo la kulmay kana wareystay xaalado badan oo ku saabsan dagaalkii cadowga iyo sida la isaga dafciyey dadka aan la kulmay waa mas-uuliyiin iyo sidoo kale odayaal dhaqameedyo iyo qeybaha kale ee bulshada halkan waa degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa ay ka mid tahay goobihii ay soo weerareen silibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta dabadhilifyada ah dagaaladii cadowga ku soo qaadeen degmadan waxay ku dileen dad rayid ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen kadib markii ay weeraro cirka iyo dhulka ah ay ku soo qaadeen sida xaaladdu ahayd iyo sida ay wax u dhaceen waxaa inooga hadlaya nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid a nuqabada soomaaliyeed kana mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan deegaanka buqa qable dhowr mar ayay soo weerareen cadowgaas maraykanka horkacayay naf i maalba way ku baxeen dhaawac ayaa jira dhimasho ayaa jirta hanti fara badan ay burburiyeen xoolo nool guryo intaba iskugu jirto dadka ay dileen oo maxaa la yidhaahdaa cadowgaas maraykanka horkacaya ay dileen waxaa ka mid ah nin la yidhahda cabdi maxamed xasan oo geeliisa isagoo iskala jirto magaalada kasii baxaayo geel wato intay dileen ajareena meel ku rideen haween fara badan oo umula maxaa la yidhaahdaa xamilooyin ah oo caruur soo tuuray dad waayelo oo maxaa la yidhahdaa jugtii iyo xabadii ay ridaayeen ilaahay wax ku yeelay oo dhibaatooyin fara badan la kulmay dhaawac fara badan oo yeelo caruur iyo dad iskugu jiro xanti fara badan oo gubatay hadeertan aateerteed ay muuqato diyaaradaha hadday yihiin cashwaa'iga iskii ridaayaan xabadaha magaalada loo maaladiyeynin dhibaatooyin fara badan aan laga sheekay karin dhaawaca waa fara badnaa degmadan markay soo weerareen kadib ayay amaakin kale wax ka dhaceen oo isla deegaanka ah cadaawad joogtaa naga dhexayso waxay dilaan oo shahiida iyo waxay dhaawacmaba waa ajir xisaabanayni cid aan u xisaabayn oo lahayn maanta ama magdhow ay idinka siinayaan ama maxaa la yidhaahdaa diiwaangeliya aan leenahay oon bacdallaahi cidda wax nalaga dhexeeyaan muslimiinta aan dhahayna ma jirin muslimiinta iyo wixii ka dhaawacmay guud ahaan iyo wixii ka shahiidayba waa qoran yihiin laakiin waxaan ogahay ninka hadda aan sheegay uu ka mid yahay rag fara badan oo dhaawaca oo diyaaradii cadowga madaaficdoodii rasaastoodii ay dhaawacday qaar maxaa la yidhaahdaa dhaawacood hadeertaan baalis iska yahay qaar ilaahay maxaa la yidhahdaa u fududay iskugu jiro intii waa jiraan sidoo kale nabadoon isaaq barrow aamin oo isaguna iga waramay marxaladii adkayd ee ay soo mareen ayaa ii sheegay in cadowgu ay deegaanka ka sameeyeen barakicin iyo burburin hantiyadeed marka laga soo tago dadka ay sida bareerka ah u dileen cadowga kuwana ay u dhaawaceen iyaga oo adeegsanayay duqeymaha diyaaradaha maraykanka iyo turkiga alxamdulilah alxamdulilah xasan garguurta iyo xulufadiisii iyo maraykanka xagay nagu soo qaadeen dad ba ay ku dileen waxaan malaynahaa tii ugu koowaad ay ku soo qaadeen dhanka galbeedka buqa qable ayay ka soo fadhiisteen annagana uu babac dhigno jilibkan u aasanay sidoo kale magaalada duleedkeeda ayuu dagaal ku saameeyey sidee ay wax oga dhaceen duleedka magaalada buqa qable waa qiso kale oo aan idinkaga waramayo aniga oo la soo kulmay dadkii deegaanka degmada waxaa hoos yimaada deegaano dhowr ah oo uu ka mid yahay deegaanka dabayood leh oo dhowr iyo labaatan kilomitir u jira degmada buqa qable halkaasoo cadowgu sidoo kale ka geystay barakicin iyo boob hantiyadeed idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa waxaa u suurta gashay in ay booqato deegaankaas waxayna dul tagtay madarasad ay burburiyeen murtadiinta waxay ahayd madarasadaas goob loogu adeegayo bulshada ee ma jirin wax intaasi dhaafsiisanaa booqashadeeda aan ku tagay deegaankaas waxaan kula soo kulmay qaar ka mida waxgaradka tuulada dadka aan halkaas kula kulmay waxaa ka mid a nabadoon iidle muumin barrow oo ah oday toddobaatan sano jir ah waa nabadoonka guud ee deegaanka wuxuuna iga sheekeeyey dhibaatooyinkii ay cadowga allaah kala kulmeen magacayga anigoo ah iidle muumin barrow tuulada dabayaalla hogaankeeda ee nabadoonka abrida eh meeshaan waxaa kala kulannay in dhowr mar lasoo weeraray oo mar lagu gubay madarasadii mar lagu gubay raayadii la siibtay marna ilaahay naga badbaaday cawaliina waxba aan ku noqonin oo ilaahay naga badbaaday oo wax badan lagu soo rideen mar labaad waana ag mareen oo buqa qabla habeen ku degeen ilaahay wax naguma yeelin buqdina waa ka badbaaday nimankaa murtadiinte wax ay noo reebteen ma jiro xag ilaaha ka badbaadnay mawgee dadweynaha mutiraynin ninkiiba degan oo walaayada dhex degan ayaga cadowgooda u ahay ilaahay oo naga wareeji
ader waxaan ku weydiinayaa waxaa tahay qof oo waaye araga oo muddo soo joogay goobta la beegsaday waa madaraso oo markaa caruur ay wax ku baranayeen maxarun al-shabaab bay ahayd mise adinkoo odayaal abaa shabaab oo meesha deganaa jira annagaa dhisnay shabaab shabaabban ku aheen annagaa meesha wax ku baranayna meel anigu aan hantidayna ku bixinay oo aan deganeen oo waxaan ku baranayna ahayd ma fahantay waxay u gubeen shabaaba meeshaan ka taliyo wax kale u gubeen ma jirta dadweynahaanay dan u ahayd oo wax ku baranaya haddaba dhegaystoya amaahay fahamkaaga waxa la beegsaday waa dad rayid ah ilaa iyo hadda ma jiraan ciidamo al-shabaab ah oo abaabulan oo deegaanadaas cadowga ay ku laayeen keliya marka laga soo tago inay beegsadeen dad rayid ah iyo sidoo kale kaabayaashoodii dhaqaalaha
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii ammaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى